بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay risaaladii ahayd fadlu cilmi السلف calى cilmi الkhlف لبn rajab الxambali raximah الlahu taعaalى wuxuu ka soo waramay sheikhu raximah الlah cilmigii naafica ahaa adilada ku soo aroortayna sheikhu waa tilmaamay raximah الlah wuxuu kaloo tilmaamay bacd اlculuum oo markaa iyadu aan wax baahiya loo qabin yani markaasi ay dhici kartana in darar ay markaa ay ka yimaadaan sida cilmiga sixirkii yani darar uu ka imaanayo sida cilmiga sixirkii barashadiis oo kale qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala warawaa miscaru can muxamed ibni cubayd illaahi qaal qaala cumar bn khadaab tacalamuu min الnujuumi ma tacrifuuna bihi اlqibla ma tacrifuuna bihi اlqiblata waاطariiq miscar ayaa wuxuu ka warinaya moxamed ibni cubayd illaah inuu yidhi qaala cumar bn khadaab tacalamuu min الnujuum yacni ka barta xidigaha xaggooda maa tacrifuuna bihi waxaad ku aqoonsataan alqiblata qiblada iyo waariiqa wadada waxaad ku aqoonsataan yani markaasi ka barta wa kaana الnakhaciyu ibraahim الnakhaci ibraahim ibn yaziid الnakhaci wuxuu ahaa laa yaraa ba'san midaan dhib u arkin an yatacalama الrajulu ninku inuu barto min الnujuumi xidigaha xaggooda maa yahtadii bihi wuxuu ku hanuuno wuxuu ku hanuuno fii dulumaati اlbari wاlbaxri markuu badda joogo ama bariga uu joogo oo jihadii uu garan waayo wuxuu jihadii ku aqoonsado inuu ka barto basi kuma sugna marka wuxuu ahaa nakaci midaan dhib u arag warakhasa fii tacalumi manaazil اqamar waxaa ruksadeeyey macnaa ogolaaday fii tacalumi manaazil qamar qamarku iyo xidiguhu meelahay degaan in la barto waxaa rukseeye ogolaaday axmedu wa isxaaq axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahaweyhi naqalahu canhumaa waxaa ka soo raray labaduba xarb ayaa ka soo raray xarbina wuxuu ka mid ahaa ardaydii axmed ibnu xambal ayuu ka mid ahaa zaada isxaaq isxaaq ibnu rahaweyhi wuxuu siyaadiyey wayatacalamu min asmaaءi الnujuumi maa yahtadii bihi qofku wuxuu ka baranaya magacyaha yani markaas magacyada xidigaha maa yahtadii bihi wuxuu ku hanuuno oo markaa wadooyinkii uu ku aqoonsado ayuu ka baranaya wa kariha qataadatu qataada bni dacaama saduusi tilmiidu anas wuxuu markaasi karahsaday tacaluma manaasil qamar in la barto dayaxu meelaha uu dego manaasil qamar waa meelaha dayaxuu dego wey walam yurakhis ibnu cuyeyna wlam yurakis ibnu cuyeyna fiihi ibnu cuyeyna waa sufyaan ibnu cuyeyna weeyaane ma ruksadaynin in la barto dayaxu meelaha u dego dakarahu xarbu canhumaa waxaa ka soo naqliyey markaasi qataada iyo ibnu cuyeyna labaduba xarb ayaa ka soo naqliyey wa qaala taawuus taawuus ibnu kaysaan alyamaani wuxuu yihi raba naadirin fi nujuum badanaa mid markaa eegaya xidigaha wmutacalim xuruufa abijaad oo markaa baranaya xuruufta abjadkaa baranaya walxaal laysa lahu cinda allaahi uusan u sugnaan ilahay agtiisa khalaaqun wax nasiiba ama dheefa uusan u sugnaan kharajahu xarbun wakharajahu xumayd ibnu zanjuuya min riwaayati taawuus can ibni cabaas laakiin aarku waa aar daciifa weeyaan yacni taawuus ayaa wuxuu oranayaa badana mid eegaya xidigaha eegaya baranaya xuruufta abjadkaa baranaya oo markaasi aan ilaahay agtii wax dheefa ku lahayn xuruufu abaajaad yani waxaa weeyaan laba qaaba waa loo bartaa oo xuruuftan wax lagu xisaabsado xuruuf xisaabaljumalka in lagu aqoonsado oo xuruufta abjad huwa waa la garanayaa waxaa ku kulansan xuruuftii oo dhan baa ku kulansan min alif ila lyaa xaraf kasta marka xisaab buu u taagan yahay hamsadii oo kale waa kow bacdii oo kale waa labo jiinkii oo kale waa saddex daalkii oo kale waa afar wa halumajar tobanka ugu horeeya abjad huwasxu tayi ilaa aakhiriha tobanka ugu horeeya waa min waaxid ilaa cashara tobanka ku xigana waa min cishriin ilaa mia tobanka ugu dambeeyana waa min miatayn ilaa alf taas u xisaabsan yihiin ya-doo kale waa kun maadaama iyad xurufta ugu dambeyso xisaabtay u taaganta xisaabuuljumal marka laga waramayo kun bay u taaganta baynamaa alifku u taagan yahay waaxiduu u taagan yahay ayib marka xisaabuuljumal baa la yihahdaa qaabkaas waa loo bartaa inaad markaasi aad ku ogaatid jumalku iyo markaasi markaad lagu sheego maala ikfir lii oo kale waxa ay noqonayso ikfir lii hamsadu xisaab bay u taagan tahay haynkuna xisaab bay u taagan yahay fadu xisaab bay u taagan tahay ra'du xisaab bay u taagan tahay wahaakada marka ikfir li isku daro xisaab baa ka soo baxaysa qaabkaasi marka waa loo bartaa waxaa kaloo loo bartaa in yani markaasi sida qaarkood ay sheeganayaan inay saamayn ku leeyihiin xarafkan iyo xaraf marka lasu geeyo xisaabtan iyo xisaabta marka lasu geeyo oo la kala jaro waxbaa ka soo baxaya xidigahay eegayan waxbay isku dardarayaan halkaasa waxay waxbaa nooga soo baxaya taas marka sheekh miduu ka warramay waa middaas weeyaan midda uu leeyahay ruba naadirin fi nujuum wamutacalim xuruufa abijaad xuruufta abjidka u jeedaa laysa lahu cinda allaahi khalaaq oo ilaahay agti wax dheefaya nasiib aan lahayn badana marka waa midka u baranaya inuu markaasi ku ogaado wax ku saabsan xidigaha iyo eybka inuu ku ogaado qofka doonaya oo sidaa u baranaya kaas weeye midka aan ilaahay agti aan dheefaya nasiib ku lahayn laakiin midka u baranaya inuu xisaabuljumlkii ku ogaado kaasoo kale loo diidmay basina kuma sugna wuxuu sheekhu isagaa fasiray wahada maxmuulun arinka waxaa lagu xambaaraya calaa cilmi taaiir cilmiga cilmu taaiirka loo yaqaano cilmu taaiirna waxaa weeyaan an yustadala biاlaxwaali اlfalakiya cala alxawaadiث اlardiya in yani waxaa weeyaan loo deliishado meerayaasha iyo waxa naga sareeya socodka xidigaha iyo dayaxa iyo waxyaalahaasi in loo deliishado waxyaalaha dhulka dhacaya xawaadistan dhulka dhacaya baraakiin hadday yihiin foolkaanaha qarxaya daybdhulgariirka dhacaya qaraxyada dhacaya in loo deliishado oo la saamayn waxaa ku leh yani markaas xidigahaas iyo dayaxa iyo qoraxda iyo ayaa saamayn ku leh in sidaa la yidhaahdo taas weeye cilmu taaiirka waxa la yidhaahdo wa hada maxmuulun kaasi waxaa lagu xambaaraya calaa cilmi taaiir cilmiga cilmu taaiirka la yidhaahdo in markaa looga jeedo damigan iyo dhaleecayntan xuruufu abijaad barashada la baranaya in looga jeedo cilmu taiir kaasaa lagu ambaaraya laa cilmu tasyiir taysiir ma waa tasyiir weeye loogama jeedo cilmu tasyiir loogama jeedo faina cilma taiiri baail muxaram cilmiga cilmu taiirka l waa baail waa xaaraam cilmu tasyiirkuna muxuu yahay waa an yustadala cala aljihaati wاlawqaati yani markaa xidigihii in loo deliishado oo markaasi lagu barto jihadii meeshai kaa jirto wakhtiga la joogo in lagu barto ayib oo xidiguhu midameel bay ka soo baxdaa kuwo bari bay ka soo baxaan kuwo galbeed bay ka soo baxaan kuwo waqooyi baa lagu yaqaanaa kuwo koonfur baa lagu yaqaanaa ayib marka markaad eegto midkii koonfur ka soo baxayey ama kii waqooyi aad eegto jihadii waad ogaanaysaa meeshaad u socotay iyo meeshaad ka timid waad garanaysaa marka adoo xidigaha markaasi u daliishanaya kadaalika waxaa jira xidigo mawsimi ah oo wakti gaar ahaan soo baxaa jira ama xilliga sayfka xilliga xagaaga xilliga jiilaalka xilliga dayrt xilli guga xidiga soo baxaa jira marka waxaa lagu aqoonsanayaa xilliga la joogo dayr iyo gu yan markaasi jiilaal xagaa waxaa lagu aqoon xidigahaasa lagu aqoonsanaya kaasoo kale marka waxaa loo yaqaana cilmu tasyiir baa la yidhaahdaa ba'sina kuma sugna in markaasi xidigaha qaabka loo barto si aad markaa awqaadda aad isugu qaldin si aadan jahooyinka isugu qaldin inaad sidaa u barato baasi kuma sugna ayib culimada qaarkood waxay yihahdeen in la bartaba arrinkaas kuwa in la barto waajib bayba noqonaysaaba in la barto waajib bay noqonaysaa ayib maxaa yeeley waxaa laga yaabaa waktigii salaadoo kale inuu markaasi qaar u deliishado waktigii salaad markaasi wakti xilligii salaadahoo kale salaadda subax xilligeedii qaar baa soo baxa xilligaas xilliga cishaha qaar baa soo baxa qaar baa xilligaa dhaca wahaakada marka qofka si kale aan u garanayn waktigii salaada inuu xidigaha barto oo xilligay dhacayaan xilligay soo baxayaan uu barto taasoo kale waxay leeyihiin maadaama uu wasilo u noqday waktigii salaadihii in la dabdiyo barashadu markaasi waxayba noqonaysaa culimada waajib bay noqonaysaa ayib wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala whada maxmuulu kaas waxaa lagu xambaaraya calaa cilmi taiir baa lagu ambaaraya cilmiga cilmu taiirka la yidhaahdo ayaa lagu xambaaraya marka cilmiga taiirkuna lama ogola laa cilmu tasyiir waxaa lagu xambaaraya ka la diidayo in xidigihii loo barto iyadoo marka aad maqsadkaaga uu yahay inay saamayn ku leeyihiin xidigahaasi dhulka iyo waxa ka dhacay laa cilmu tasyiir iyadoon loo baranayn cilmu tasyiir iyadu waa la ogolyahy faina cilma taaiir cilmiga cilmu taaiirka la yihahdo bailu muxaram waa xaaraam waana bail wa fiihi warad axadiiث almarfuuc cilmu taaiirku ku soo arooray xadiidka markaasi marfuuca ah man اkhtabasa shucbaة min الnujuum faqad اkhtabasa shucbaة min الsixri man اkhtabasa ay man tacalama qofka bartaa shucbaة min الnujuum ay طaaئifaةa min الnujuum yani marka wax ka mid ah xidigaha fqad اktabasa wuxuu bartay shucbata min asixri qeyb sixir ka mid a ayuu bartay kharajahu abu daawuud min xadiis ibn cabaasi marfuucan ayb waana xadiis saxiixa albani waa saxiixiyey marka xadiidkani waxa uu ka waramayo oo uu reebayo oo demigaas waxaa lagu shabahay barashada xidigaha la baranayo barasho markaa la baranayo sixir baa lagu shabahay waa la garanaya marka shaygu waxa lagu shabaho ayuu markaa la xukm noqonaya mar haddii xukm lagu shabahay xidigihii barashadoodii haddii lagu shabahay sixir barashadii waxaa la garanaya sixirka barashadiis waa xaaraam idan barashadii xidiguhuna xaaraan bay noqonaysaa waa marka laga eego in markaa loo baranayo barashadu ay tahay litaiir inay saamayn ku yeelanayaan waxa ka dhacaya kownka wakharaja ayضa min xadiiثi qabisata marfuuca alciyaafatu waطiyaratu waطarqu min aljibt waxaa kaloo la wariyey oo nabiga laga wariyey calayhi الsalaatu salaam inuu nabigu yihi ciyaafadu isagaa fasiri doona iyo iyaradu iyo arigu dhammaan min aljibti sixirkay ka mid yihiin wاlciyaafatu ciyaafaduna waa zajru طayr waa shimbiraho la cayriyo weeyaan waطarquna alkhatu fi اlard waa dhulkoo la jeexjeexo weeye ayib diyaraduna waa baasaysiga weeye marka ciyaafadu waa shimbirtii baa la cayrinaya oo caaday u lahaayeen markay guri ka soo baxaan shimbirta ugu horeyso ay arkaan ayay cayrinayaan shimbirtaa meeshay u carartay eegayaan hadday dhanka midig u cararto macna waxaa weeye hawshani waa hawl lagu fasaxay waa lagu ogol yahay ku dhaqaaq oo samee hawshaadi fuli ayib haddii laakiin xagga bidix ay u cararto khalaas yatashaacab uu baasaysan wuxuu leey maanta safarkan iyo socdaalkani mid lagu fasaxay maaha dhib baad kala kulmaysaa dib buu isaga noqonaya marka qaabkaas ayay markaa shimbiraha u cayrin jireen diyaaraduna waa baasaysi waa in shimbirihii markii la arko shimbiraha qaarkood sida shimbirta gumaysta la yihahdo oo kale iyo kuwa la midka markay arkaan way baadsan jireen oo markaasi in dhibaato ay dhacaysoo kale ayay markaa u arki jireen taasina waa wax markaasi aan banaanayn weeye marka arigu waa kaas weye waxaa kaloo arigu ku fasiray almuxaqi xagga hoose addarbu bilxasa aladi yafcalu nisa waa in markaa dhagxaanta ama qururaxa in la tuuro dumarka qaar baana sameeya lakin shek wuxuu noogu fasiray aarqu alkhatu fi ard dhulka la jexjeexaya dhulkay jexjeexayaan jexjeexitaankaa samaday eegayaan xidigahay eegayaan waxbaa u soo baxaya marka waa marka waa nooc sixirka weeyaan laakiin xadiidku waa daciif alciyaafatu waطiyaratu waطarqu min aljibti waa xadiis daciifa weeyaan facilmu taأhiiri الnujuum wuxuu sheekhu lehy raximah اllahu tacaala cilmiga yani markaa taأhiiru الnujuum xidiguhu markaa inay saamayn leeyihiin oo waxyaalaha dhacaya ay saamayn ku leeyihiin cilmigaasi waa cilmi baaطilu muxaram waa cilmi baaطil oo xaaraama wey wاlcamalu bimuqtadaahu in lagu camal falo sida uu keensanaya cilmigaasna waxay ka dhigan tahay kataqarub ilى الnujuum in xidigihii loo dhowaado wa taqriibu اlqaraabiini laha in qurbaan loogu dhowaado xidiguhuna kufrun waa gaalnimo cilmigaa cilmu taأhiirka la yidhaahdo yani markaa inay xidiguhu saamayn ku leeyihin dhulka xawaadista ka dhacaya waxa weeyaan barashada la baranayo waa cilmi baaطila waa cilmi xaaraam ah weeye alcamal bimuqtadaahu yani marka in lagu dhaqmo oo la rumaysta waxaas inta laguu sheego oo cid ay kaaga waranto ay ku tirado xidigtaas soo baxday xidigana soo baxay dhulgariir baa dhici doona halaag baa dhici doona daacunaa dhici doona haddii waxa aad rumaysana waxa weyaan iyaduna n ayad ma banaana waayo waxaan sax ahayn baa wax ku dhistay maa buniya calaa baail fahuwa baail wixii lagu dhiso baail isna baail buu noqonaya in lagu camal falana mid banaan ma noqonayso in loogu dhowaado qaraabiin qaraabiintu waa maa yutaqarab ila shay shayga wixii loogu dhawaado ayaa qaraabiin waa jamcu qurbaan weeye qurbaan jamciisu waa qaraabiin ayib watlu calayhim naba bnay aadama id qarabaa qurbaanan id qarabaa qurbaanan yani waxbay bixiyeen alla ay ugu dhowaanayaan ayib marka in xidigihii loogu dhowaado oo qurbaan sidaa lagu bixiyo iyadna waa gaalnimo waayo waxaan sharcigu jidayn ayaad markaasi aduu jidaysanaysaa marka waxay noqonaysaa man axdaa fii amrina hada maa leysa minhu fahuwa rad aayadii xadiid sheegaya in markaasi qaraabiin loo bixiyo xidigo yani markaa daliil sheegaya ma uu jiro marka iyadna waxay noqonaysaa midaan banaanayn bay noqonaysaa facilmu taahiiri nujuum saamaynta cilmiga ku saabsan saamaynta xidigaha baailun weeye muxaramun waa xaaraam walcamal bimuqtadahu cilmigaa waxa uu keensanay in lagu camal falana waxay ka dhigan tahay kataqarub ila nujuum yani markaa xidigihii loo dhowaado wa taqriibu qaraabiini laha in xidigihii qurbaan loogu dhowaadana kufrun waa gaalnimo wa ama cilmu tasiir cilmiga cilmu tasiirka la yidhaahdo faidaa tacalama minhu qofku hadduu ka barto maa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay lilihtidaai siuu markaa ugu hanuuno iyo wa macrifati اqiblati inuu qibladii ku barto iyo ayib iyo wa uruqi wadooyinkii kaana jaa'isan cinda اjumhuur waa shay bannaan jumhuurta agtooda waa bannaan yahay walow markaasi ay jiraan culimada qaar diidaya laakiin cinda اjumhuur waa bannaan tahay basina kuma sugna in markaa xidigihii aad kala barato adoo u baranaya qibladii iyo wadooyinkii iyo markaad bariga iyo badaba aad joogto inaad jihadii aad ku aqoonsato basi kuma sugna marka cilmu tasiirku waa kaas wey ama cilmu tasiir faida tacalama minhu hadduu ka barto minhu ay min اnujuum maa yatacalamu aw maa yaxtaaju ilayhi wuxuu ugu baahan yahay lilihtidaai inuu ku hanuuno wamacrifati اqibla qiblada inuu ku aqoonsado iyo waطuruq wadooyinkii kaana jaaizan tacalumka cilmu tasiirka la baranayo mid banaan buu noqonaya cinda jumhuur wamaa zaada calayhi wixii intaa ka dheeraadana falaa xaajata ilayhi baahi looma qabo wahuwa yashqalu wuxuu ka mashquulinayaa camaa huwa ahamu minhu wixii ka muhiimsanaa ayuu ka mashquulinaya qofkii warubama addaa inuu keensadaa dhici karta atadqiiqu fiihi in la tadqiiqiyo bimacnaa lagu xeeldheeraado xidigihii iyo barashadoodii ilaa isaa'ati danni in malo loo xumeeyo bimaxaariibi muslimiina muslimiinta maxaariibtooda mixraabkooda fii amsaarihim magaalooyinkooda kamaa waqaca dalika kaiira sida markaa in badan dhacday min ahli hada اcilmi qadiima waxadiiثan kuwa cilmigan u saaxiibka ah xili hore xili dambeba waxaanoo kale ka dhacay wadalika yufdii arinkaana wuxuu gaarsiinayaa ilaa اctiqaadi khaطأ الصaxaaba wالtaabiciin in la aamino inay qaldameen saxaabadu iyo taabiciintu fii salaatihim salaadahooda fii kaiiri min alamsaar magaalooyin fara badan wahuwa bail arrinkaasna waa arin baila wey yani sheekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala in xidigihii barashadooda lagu xeel dheeraado oo la tadqiiqiyo waxaa ka dhalanaya mafaasid baa ka dhalanaysa mafaasidii ka dhalanaysa wax ka mid a ayuu sheekhu inoo tilmaamay mafaasiddaas waxaa ka mid a buu sheekhu yidhi in maxaariibta muslimiinta mala xun laga aamino mixraabku waa meeshan markaa imaamku uu istaaga salaada weeyaan walow aysan jirin xilligii hore laakiin marka dambe way intishaareen maxaaribta xilligii hore maysan jirin lidalika imaamu suyuuti raximah allahu tacaala risaaluu ka qoray uu ku naqdinayo inaysan banaanayn maxaariibtani oo dib ay ka yimaadeen oo muxdas ay yihiin laakiin marka dambe way iska caanbaxeen oo culimadu waxay yidhahdeen qibladii baa lagu aqoonsanaya oo qofkii hadduu soo galo masjidkii maalan uu gariib yahay ama qof markaasi xoogaa yar wareersan uu yahay waxaa laga yaaba inuu qibladii garan waayo haddii marka uusan lahayn mixraab hadduusan lahayn waxaa laga yaabaa inuu xaggaa isaga tukadaa dhici karta laakiin markuu masjid soo galo mixraabku eeganaya wuxuu ogaanaya qiblada halkan inay jirto ogaanaya marka waa icaana calaa macrifati alqibla ayay yidhahdeen laakiin asalku culimadu waxay leeyihin qaarkood waxaa laga keenay nasaaradii halkaasa laga keenay bay leeyihin almuhim laakiin marka dambe uu iska faafay sheekhu haddaba wuxuu tilmaamaya wuxuu inoo sheegaya wuxuu leeyahay in xidigaha iyo barashadooda lagu xeel dheeraado waxaa ka dhalanaysaa in markaasi maxaaribtii muslimiinta magaalooyinka ku yaalay in markaasi mala xun loo qaado sida in badanba dhacday oo markay doonaya inay qibladii sugaan waxay ku cabiraan xidigay ku cabiraan xidigaas wuxuu ku beegan yahay qibladii kana wuxuu ku beegan yahay qiblada xaggaasu kaga sugan yahay mid baribuu kaga sugan mid marka xidigii bay eegayaan markay eegaan xidigtii ayagu ay wax ku qiyaasanayeen oo markaasi xagga qiblada ay ku qiyaasayeen oo masaajidkii mixraabkiisa nooca maa uu uusan ku beegnayn waxay leeyihin masjidkan waa kalad sida markaa loo sameeyey qibladana ma waafaqsana idan waa in dib loo dumiyaa marka waa marka way dhacday in badan kuwa xidigahaas eeg eega inay yidhaahdeen masaajidda dhammaantood qibladii way garamarsan yihiin waa in dib hadda loo hagaajiyaa somaaliximaan marka mafaasid noocaas ayaa ka dhalatay waxaa dhici karta xilligii saxaabada masaajid la dhisay ama xilligii taabiciinta masaajid la dhisay oo ilaa yowmina hadaa dhisan inta loo yimaado in la yihahdo saxaabadu way qaldameen oo ummaddii meelaan qiblada ahayn bay ku aadiyeen oo ku beegeen idan wixii o dhan wada qalad min jadiid waa in laga soo bilaabaa oo salaaddii la tukanay marka maxay noqonaysaa ayadna yani qalad baydna noqonaysa haakada marka arrimaha noocaas ayaa ka dhalanaya in xidigihii barashadooda lagu fogaado malaha xun baa ka soo baxaya buu sheekhu yihi raximah allahu tacaala wmaa zaada calayhi wixii intaa ka badan falaa xaajata ilayhi looma baahna wahuwa yashqalu wuxuu qof ka mashquulinaya cama huwa aham minhu wixii ka muhiimsanaa warubama addaa waxaa dhici karta inuu keensado atadqiiqu fiihi ay fii tacalumi cilmi nujuum barashada la baranayo cilmiga xidigaha tadqiiqiis inuu keensado ilaa isaa'ati dhanni in malaha loo xumeeyo bimaxaarib muslimiina maxaaribta yani markaasi mixraabka muslimiinta fii amsaarihim magaalooyinkooda ku yaala kama waqaca dalika kaiiran sida in badan dhacday min ahli hada acilmi cilmigan xidigaha kuwa u saaxiibka ka dhacday xaggooda qadiiman xili hore iyo waxaadita xili dambaba wadalika yufdi tacalumka weliba tadqiiq loo baranaya wuxuu keensanaya oo gaarsiinaya ilaa ictiqaadin khata'i asaxaaba in la aamino saxaabadu inay qaldameen iyo wataabiciina taabiciintu inay qaldameen fii salaatihim salaadahoodii fii kaiir min alamsaar oo markii aad tagto magaalo ama wadan uu ku yaalo masjid saxaabadu ay dhiseen markay eegaanba waxay leeyihin xidigii ma waafaqsana xidigihii qiblada ku beegna ma waafaqsana idan wuu qaldan yahay saxaabada hadda way qaldameen salaaddu waa qaldantay marka tasalsul hariibaa ka dhalanaya markaasi wadalika yufdi ilى اctiqaadi khaطأ الصaxaabة والtaabiciina fii salaatin fii kaiir min alamsaar wahuwa baaطil arrinkaasna waa baaطil weeyaan waqad ankara imaamu amed imaam axmed wuxuu inkiray oo u diiday alistidlaala biاljadyi jadyiga markaasi in la deliishado qibladii markaasi loo deliishado jadiguna waxaa weeyaan waa najmi markaasi qiblada lagu aqoonsado weyaan wuxuu ka mid yahay xidigaha qiblada lagu garto ayuu ka mid yahay marka xidigaas jadyiga la yidhaahdo oo lagu aqoonsanayo markaasi qiblada in la deliishado oo la yidhahdo anu waxaan eegayaa oon jadyigan eegayaa waa sheekhu waa diiday wa qaala wuxuu yidhi inamaa warada maa bayna almashriq walmaqribi qibla waxaa soo arooray un xadiidka nebigu calayhi salatu salaam uu yidhi maa bayna almashriqi walmaqribi qibla bari iyo galbeed inta udhaxaysaa waa qiblo xadiiskuma oran hala eego jadyi hala eego xadiiskuma oran xadiisku waa xadiis saxiix albani waa saxiixiyey ayib walow ajna culamada qaar daciifinaya marka xadiidka haddii aan qaadano waxay noqonaysaa bari iyo galbeed midnaha eegin laakiin inta galbeed iyo bari udhaxaysa xagga haddaad eegto waxaa weeyaan qibladii waad qaabishay maa bayna almashriq walmaqribi qibla aayadduna waxay noo sheegtay in agga qiblada in loo jeedsado haddii qofku uusan arkaynin meel kastoo ku sugan tihiin jihada qiblada xaggeeda u jeedsada laakiin qofku asagu qibladii yan markaa arkayo kacbadii markaa jooga isagu markaa inuu caynulqibla qaabilo laazim bay ku tahay wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa qaala inamaa warada maa bayna almashriq walmaqribi qibla taasaa soo aroortay taasaa marka lagu camal falaya marka wuxuu sheekhu lehy raximah llah yacni lam yarid ictibaaru jadyi sheekh wuxuu u deliishanaya xadiidkaasi xadiidku ma sheegin jadyi in la ictibaariyo iyo wanaxwi waxaa la midko min anujuumi waqad ankara ibn mascuud ibn mascuud wuxuu inkiray calىa kacbin qowlahu ina alfalaka yaduur wuxuu ku inkiray ibn mascuud kacb اaxbaar waa nin markaas yahuud ahaan jir soo islaamay weeyaan wuxuu markaasi ku inkiray inuu yihi falagu waa wareegaa alfalak alaflaak waxyaalaha markaa raga sareeya xidigaha iyo markaa socodkooda waxa ka waramaya meerayaasha weeyaan marka qaarkood inay soconayaan ayadaha inoo sheegay qoraxdu inay soconayso ayadda inoo sheegtay washamsu tajri inay soconayso kullun fii falakin yasbaxuun inay mid kasta uu ku dabaalanayo yani markaasi falagiisii yani marka ayadaha inoo sheegay marka intaa markaa nusuusta ay sheegtin baa lagu kaaftoomayaa wa ankara dalika maalikun wakayruh maalikna arrinkaasi wuu diiday iyo keyrkiisba wa ankara imaamu axmed cala almunajimiina qowlahum axmed bin xambal raximah اllahu tacala nimanka munajimiinta wuxuu ku diidey hadalka ay yidhaahdeen ina azawaala yakhtali fi اlbuldaan zawaalku waa iskhilaafaya wadamada qaarkood yani zawaalu shams can kabadi samaa samada dhexbartankeeda inay ka zuusho xaggaas ay aado markaasi buldaantu waa isu khilaafsan yihiin waqad yakuunu inkaaruhum aw inkaaru bacdihim lidalik lianna arusula lam tatakalam fi hada wain kaana ahluhu yaqطacuuna bih waina alاshtigaala bihi rubama adda ilى fasaadi cariid wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacala qad yakuunu inkaaruhum inkaarkoodu aw inkaaru bacdihim lidalik yani markaasi arrinkaasi wuu xasilay yani inkaarkoodu waa xasilay kaana waa taamadii weeye aw inkaaru bacdihim qaarkood inkarkiisu wuu xasilay inay arrinkaa diideen limaada lidalika arrinkaas lianna rusula rusushu lam tatakalam fii hada arrinka kamaysa hadlin arrimahan ayagay ka warramayaan kamaysa hadlin wain kaana ahluhu yaqطacuuna bih walow ay goynayaan yani markaasi kuwa waxaan yaqaana cilmigan kuwa yaqaana ay qacinayaan inay soconayaan wa ina alishtigaala bihi in lagu mashquulo arrimahaas way socdaaniyo ma socdaan rubamaa addaa inuu keensadaa dhici karta ilaa fasaadin cariid fasaad aad u weyn inuu ka dhasho ayaa dhici karta ayb waqad اctarada bacdu man kana yacrifu hada calى xadiiثi الnuزuul ثuluث الleyl الآkhir wa qaala ثuluث الleyli yakhtalifu bاkhtilaafi الbuldaan falaa yumkinu an yakuuna الnuزuulu fi waqti mucayan yacni qaarkood ba waxay ictiraadeen waqad اctarada bacdu man kana yacrifu hada kuwa xidigaha yaqaano xidigaha bartay cilmi nujuum kuwa bartay qaar ka mida waxay ictiraadeen calى xadiiث الnuزuul xadiidka sheegaya soo degitaanka alle uu soo degayo ثuluث اللeyl الآkhir yani habeenka aakhirkiisa wa qaala wuxuuna yidhi kuwaasi muctaridiinta ثuluث الleyli yakhtalifu bاkhtilaafi الbuldaan habeenka ثuluثkiisu waa iskhilaafsan yahay bal yani markaas wadamadu isku isku ثuluث maaha oo marka annaga ثuluث aan joogno kuwa marka waagu baryeyba kuwa marka qoraxda u dhacdayba sowaadix maahan kuwa markaasi qoraxda usoo baxaysaaba wahaakada marka waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu sheegayaa inuu aakhiru leyl alle inuu soo dego habeen kastaba ululeylna waa iskhilaafsan yahay falaa yumkinu an yakuuna nuzuulu fii waqtin mucayan idan nuzuulku wati muayana maleh waqti mucayana ma leh waa ictiraad marka ay qaarkood ku bushiyeen xadiidkaas xadiiu nuzuul waa xadiid saxiix ah oo markaa bukhaari uu wariyey iyo keyrkiisba nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yihi yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula leylati ilى samaai dunya alla wuxuu soo degaa habeen kastaba samada soke fayaquulu man yadcuunii faastajiibu lah yaa markaa ibaryoon ajiibaa man yasalunii faacطiyah man yastakfirunii faakfir lah kuwa markaa nusuulka diidaya waxay leeyihiin waxaa soo degaya rabbi maahan waa raxmadiisa yanzilu rabbuna ay yanzilu raxmatu rabbina waxaa soo degaya rabbigee raxmadiisa soo degeysa haddaba culimadu maxay kaga jawaabeen xadiidkaas ishkaalka ama ictiraadka maxay kaga jawaabeen yacni maadaama ay iskhilaafsan yihiin buldaantii idan wakti mucayana male nusuulkii maxay kaga jawaabeen ashekh ibn baas raximah اllahu tacala su-aasha la weydiiyey wuxuu ku jawabay wuxuu wاnuzuulu fi kuli baladi bixasabiha liأna الnuzuula subxaanahu laa nushabihu nuzuula khalqih yani markaa nuzuulka alle uu soo degayo kuma shabahayno khalqigiisoo kale soo degitaankoodoo kale wahuwa subxaanah يuصف بالنزuل في الثلث الأkيiر miن الleyل في جamيiع أنحاaء الcاaلم alla waxaa lagu tilmaamaya lagu sifaynaya inuu soo dego ثuluث الleyل الآkhir n markaas habeenkii marka saddex loo qaybiyo qaybta ugu dambaysa waa afar saac iyo afar saac iyo afar saac ugu dambaysa weeye ayb habeenku waa saddex meelood min afara weeye ayb marka ثuluث الأwل waa tobanka ثuluثka dhexana waxay ku joogtaa yan markaa labada labada waxay ka dambeyn marka wuxuu noqonaya athuluث اlakhiir buu noqonaya ayib saddex meelood markaasi min saddex meelood min afar waa labiyo toban saacadood wey marka sheekh wuxuu odhanaya raximah اllahu tacaala wahuwa subxaanahu yuusifu biالnuzuuli fi الثuluث اlakhiiri min alleyl alla waxaa lagu sifaynaya inuu soo dego habeenka aakhirkiisa fi jamiic anxaa اlcaalam calى اlwajhi اladii yaliiqu bijalaalihi subxaanah wejka asaga ku haboon oo laa'iq u ah inuu u soo dego ayaa marka ilahay loo sugaya walaa yaclamu kayfiyaةa nuzuuli ila huwa qaabku u soo degana isagaa og kama laa yaclamu kayfiyata daatihi ila huwa caza wajal daatadiisa yaa yaqaana haddii qof la weydiyo alla ma garanaysa qaabkuu yahay qofkaas muxuu ku jawaabaya garan mayo ayib taa haddii aad ogoshahay alla inaad daatadiisa aadan garanaynin dee ogolow nuzuulkana wuxuu la mid yahay yani xaqiiqada xaqiiqatu nuzuul waa sifo sifadaasi xaqiiqadeeda in la gartaay waxay la mid tahay xaqiiqaةu daatihi فكmا laa يucرaف ذاaته xaقيiqaة ذاaتihi فkaذaلika laa تucرaف xaqائiqu صiفاatihi yaعnي sida xaqadu ay tahay allahu aclam baad ohanaysa adugu lakiin markaad kelimada fasirayso نuزuul waa soo degitaan lakiin kayfiyaة النuزuul allahu aclam ahlu sunu way tafwiidiyaan kayfiyada kayfiyaة صiفة way tafwiidiyaan waana meeshay ku khilaafsan yihiin mufawidada almufawida صifadii oo dhan bay tafwiidinayaan النuزuul allahu aclam buu ku leehy nuزuul waa la yaqaanaa النuزuul waa soo degid marka ahlu sunuhu macnihii way sugayaan laakiin kayfiyadii bay tafwiidinayaan marka sheekhu macnahaas tilmaama wuxuu le sheekhu leeyahay walaa yuclamu walaa yaclamu kayfiyata nuzuulihi ilaa huwa nuzuulka iyo qaabka uu yahay isaga mayo cid kale ma oga kamaa laa yaclamu kayfiyata daatihi ilaa huwa caza wajal sida markaa daatadiisa isaga mayo cid kale aysan u ogeyn ayaa cidna aysan u ogeyn laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir aayaddu soo qaatay qofku marka uu suuraysanayo caalamkii uu iskhilaafsan yahay yani markaas uluul akhiirkii sidee buu rabbi u soo degayaa waa marka asagu naftiisa n naftiisa markuu eego weye laakiin rabbi subxaanahu watacaala waa khilaafsan yahay sidaas rabbi subxaana watacala sidaasi wuu khilaafsan yahay kadalika wuxuu soo qaatay aayaddii falaa tadribu lilahi اlamhaal ilahay miaalay tusaalayaal ha u samaynina ayib ibnu cabaas baa waxaa la weydiiyey kayfa yuxaasib allahu tacaala alkhalqa fii saacati waaxida sidee buu ilaahay khalqiga intaa leeg hal saac uda xisaabaya baa la weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi kamaa razaqahum fii saacati waaxida kamaa razaqahum fii saacati waaxida hal saac buu wada arsaaqaya oo qof kasta wuxuu weydiisto u siinaya wamaca haada waxaa weeyaan waa arin la qirayo la ogolaanayo xamaad ibnu zayd baa nin wuxuu weydiiyey marka rabbi laleeyahay wuu soo degaa nin baa weydiinaya marka laleeyahay rabbi wuu soo degaa miyuusan carshigiisii ka soo tegaynin oo carshigii miyuusan khaali noqonaynin su-aashaas ayuu weydiiyey oo wuxuu yidhi yataxawalu min makaanin ilaa makaan yani yani markuu meel ka tago meel kala aado carshigii miyuusan soo banaynayn xamaad ibnu zayd wuxuu ku jawaabay wuxuu yihi huwa fii makaanihi yaqrubu min khalqihi kayfa shaa huwa fii makaanihi alla wuxuu ku sugan yahay makaankiisa yaqrubu min khalqihi addoommadiis u soo dhowaanaya kayfa shaa su asagu doono su asagu doono ayuu ugu soo dhowaanaya marka kama dhalanayso yani nuzuulka alle inuu soo dego kama dhalanayso inuu carshigii soo baneeyey kama dhalanayso carshigii uu ka sarreeyey inuu markaasi sala markuu ka sarreeyey inuu kasoo ka imaanayo kama dhalanayso marka macnuhu wuxuu noqonaya khulaasadu waxay noqonaysaa kayfiyat nuzuul qaabku alle usoo dogaya asagaa garanaya annaga waxaana saaran inaan rumayno inaan rumayno ayaa ina saaran laa nacrifu kayfa yanzil laakin numinu anahu yanzilu fi kuli leyl asmaa dunya inaan rumayno alla inuu soo dego habeen kasta ulu leyl akhiir taasaa ina saaran marka ictiraadkii qaar ka mid a markay xidigihii ay ku xeel dheeraadeen barashadoodii baa waxay sababtay ictiraadkii wuxuu la gaaray inay yidhaahdaan ulu leyl akhiir uu iskhilaafayaaye xadiidkan aad sheegaysaan oo allah soo degay habeen kasta seebay u suurtoobaysaa inay markaa dafiraan baa ka dhalatay markaas ayib waqad ictarada bacdu man kaana yacrifu haada kuwa cilmigan nujuumka aqoonta u leh waxay bushiyeen oo ictiraadeen calaa xadiidi nuzuuli ulu leyl alaakhir wa qaala bacdigaas wuxuu yihi ulu leyli yakhtalifu biikhtilaafi اbuldaan wadamada waa isku khilaafayaan falaa yumkinu an yakuuna nuzuulu fii waqti mucayan ayib suurtagal maaha nuzuulku inuu noqdo waqti mucayan ah laakin waxaa la ohanayaa nuzuulka aad suuraysanayso waa nuzuul makhluuq laakin nuzuul khaaliq bikhilaaf ma tasawar waxaad suuraysanayso waa ka duwan yahay baa lagu ohanaya sida alla daatadiisaba qaabkay tahay aanan u aqoonin baa sifaatkiisuna nu'min walaa nactarid wamacluum bidaruura min diin اislaam qubxu hada اictiraad buu sheikhu yihi waxaa si daruura loo garanayaa oo diinta islaamka xaggeeda laga garanayaa ictiraadkaas inuu yahay mid marka aad u falxu وأن الرسuل صل سلم وkhلفاءه الراشhiدين rasuulka iyo khulafadiisi raashidiinta ahaa n khulafadii hanuunsanoo dadka hanuuninayay low samicuu hadday maqli lahaayeen man yactariضu bih cid markaa arinka ku ictiraadaysa lamaa naadaruuhu lamay sadoodeen bal baadaruu waxay u degdegi lahayen ilىa cuquubati inay ciqaabaan wa ilxaaqi inay haleeshiiyaan bizumraة الmukhaalifiina الmunaafiqiina الmukadibiin kooxda yan markaa khilaaftay rasuulka saxaabada khilaaftay oo munaafiqiinta oo mukadibiinta ah kuwaasay ku dari lahaayeen kadalika atawasucu fii cilmi اlansaab kadalika saas oo kale atawasucu fii cilmi اlansaab cilmiga nasabka in lagu xeel dheeraado huwa mima laa yuxtaaju ilayhi wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aan loo baahnayn waqad sabaqa can cumar wagayrihi cumar iyo markaas keyrkiiba waxaa laga soo wariyey annahya canhu arrinka inay diideen in lagu fogo lagu xeel dheeraado maca ana طaa'ifata min aلصaxaaba wاtaabiciin iyadoo koox saxaabada iyo taabiciintu kaanuu ay ahaayeen yacrifuunahu kuwa yaqaana wayactanuuna bihi kuwa markaa ku dadaala daaifadaas waxaa ka mid ah abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa ka mid ah fii saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu nebigu xasaan ku yidhi laa tacjal faina abaa bakr aclamu qurayshin biansaabiha ha degdegin yani markaa xasaanow maxaa yeele abubakr wuxuu ka mid yahay quraysh ragga ninka ugu yaqaana ragga ugu yaqaan nasabka ayuu markaa ka mid yahay marka way jireen in markaa saxaabada iyo taabiciinta qaar ka mid ah ay markaa yaqaaneen oo markaa ay ku dadaali jireen way jirtee wakadalika atawasucu waxaa kaloo markaasi waxyaalaha aan loo baahnayn waxaa ka mid ah atawasucu fii cilmi alcarabiya luqatan wa naxwan in lagu tawasuco lagu xeel dheeraado cilmiga markaa carabiga xagga luqa ahaan luqaan wuxuu ujeedaa kelmadaha macaanidooda hariibka wa naxwan waa naxwihi wa huwa mima yashqalu can cilmi اlaham ayib wuxuuna ka mid yahay in lagu xeel dheeraado lagu fogaado waxyaalaha qof ka mashquulinaya cilmigii muhiimka ahaa cilmiga ka muhiimsanaa wاlwquuf macahu in markaasi macahu ay maca naxw maca luga maca cilmi اcarabiya in la ag taagnaado waxay markaasi yaxrimu cilma naafican qofkii waxay u ka qadinaysaa cilmi waxtar leh culum waxtar leh bay ka qadinaysaa waqad kariha اqaasim ibn mukhaymira cilma اnaxw qaasim ibn mukhaymira wuxuu karahsaday cilmiga naxwaha wa qaala wuxuu yihi awaluhu shuغlu wa aakhiruhu bagyun markiise hore waa mashquul waa lagu mashquulaya marka dambena waa bagyi iyo kibir baa laga qaadaa ayb وأraada bhi wuxuu ujeedaa التawasca فiihi in lagu tawasco wلidalika karha أحmedu التawasca fي macrifaةi اللuغaةi وaغariibiha wuxuu karaahsaday أحmed in markaa lagu xeeldheeraado barashada la baranayo cilmiga luqada iyo hariibka luqada وankara calى abi cubayd abi cubayd wuxuu ku inkiray الqاsim بن سلام tawascahu fي dalika arinka inuu ku tawascay وaqaala wuxuu yihi huwa yushغiل cama huwa أhamu minhu wuxuu markaasi qofka ka mashquulinaya wax markaa ka muhiimsan ayib laakiin arinkaasi musalam maahan oo markaa culimada hadalkaasi oo kale yani markaasi sidaasi oomay markaasi salimin oo waxay tilmaameen in lagu tawasuca luqada markaasi qofka cilmiga uga kordhaya markastoo qofku cilmiga luqada marka uu ku tawasucana shareecada aqoonteeduna markaasi waa ku tawasucaya waxaa laga soo wariyey inuu yihi markaasi imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ahlu carabiyati jinu اlinsi yubsiruuna maa laa yubsir hayruhum yacni nimanka carabiga yaqaana wuxuu ku sheegay inay yihiin insiga jinkooda inay yihiin nimanka yaqaana asxaab alcarabiya jin اlinsi yubsiruuna maa laa yubsir hayrahum waxa kayrkood usan arkayn bay arkayaan marka imaamu shaafici laftiisa baa waxaa laga soo wariyey in markaasi uu carabiga baranayey soddon sano inuu baranayey soddon sano inuu baranayey ayaa markaasi culimadu ka soo naqliyeen aqaama shaaficiyu cilma alcarabiyati cishriina sana faqulnaa lahu fi hada arrinkaasa lagala hadlay marka dheer baad siisay faqaala maa aradtu ila isticaanata lifiqhi buu yihi ujeeddo kale kamaan lahayn buu yihi waxaan islahaa fiqiga aad u kaashitid fiqiga kugu caawiyo ayaan islahaa buu yihi sheekha la yidhaahdo aljarmi wuxuu leeyahay ana mundu ثalaثiina sana ufti naasa fi lfiqhi min kitaabi sibawey ilaa soddon sano markii fiqiga la weydiiyo masaaisha waxaan kala soo dhexbaxayuu leeyahay kitaabka sibawey sibawey waa kitab naxwa weye marka wuxuu tilmaamayaa markii qofku uu fani ku tabaxuro waliba gaar ahaan luqada markuu ku tabaxuro funuunti kale waa u muuqanaysaa funuunti kale wej aan markaasi qofka luqadda aan aqoon aan u muuqanayn ba asaga u muuqanaya istinbaadaad buu samaynaya waxaana shardi ah qofka markuu mujtahid noqonayo inuu luqada yaqaano waliba marka luqada si fiican u yaqaano ayaa shardi ah wuxuu odhanayaa yani markaasi axad ulculamaa man takalama fi lfiqhi bigayri lugatin takalama bilisaanin qasiir qofka markaasi ka hadla fiqiga isagoon aqoon u lahayn luqada wuxuu ku hadlaya carab gaaban buu ku hadlaya yani meel fog gaari maya warkiisu nin meel fog gaaraya maaha bimacnaa meelo dhadhow ka hadlaya marka culimmadaas iyo kuwo kale waxay tilmaameen in baahi badan loo qabo in markaa qofku luqada uu si fiican u barto waana meesha qofku ku gaaraya markaasi martabatu ijtihaad inuu markaa si wacan u markaa luqada u barto marka hadalkan oo kale culimadu waxay leeyihiin yani laysa calaa iطlaaqihi in sidaa loo iطlaaqo markaasi maahan bay culimadu leeyihiin ninka shaacirka wuxuu lahaa annaxwu yabsutu min lisaani alkani والmرء تkrimه إdا lm ylxani وإida طلبta min الcلوم أجلha فأجلha minha مqيم الألسن wuxuu leeyahay naxwuhu wuxuu furaa carabka ninka alkanka macnaa aan fasixa ahayn carabkiisa naxwaha fura والmarءu تukrimhu إida lam ylxani qofkuna haddii uusan laxni ku dhicin waad karaamaynaysa waad qiimaynaysaa وإida طلبta min الcلوم أجلha فأجلha minha مqيم الألسن haddaad culumta inaad barto ad doonaysid culumta in la barto ku haboon waxaa ka mid ah cilmiga carabka kuu saxay oo carabka kuu toosinaya marka hadalka sheekhu inoo sheegay laysa calaa iطlaaqihi wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wakadalika walihaada yuqaal waxaa la yidhaha in alcarabiyata fi اlkalaami laakiin aharka wuxuu ku soo arooray ina اnaxwa ina اnaxwa fi اlkalaami naxwaha hadalka marka loo eego meesha uu ka joogo kalmilxi fi الطacaam yani marka cuntada marka milixdoo kale wey ayuu u yahay yacni anahu yuukhadu waa la qaadanayaa minha ay min almilxi maa yuslixu اlkalaama minha ay min الnaxwi ama min alcarabiya maa yuslixu اkalaama hadalkii wxay hagaajin lahaa kamaa yuukhadu min almilxi sida markaa milixda looga qaato maa yuslixu طacam wax cuntada wanaajiya wamaa zaada calى dalika arrinka wixii ka dheeraadana fainahu yufsiduhu waa fasahadinaya yacni weli hadalka horu sheekhu daba joogaa oo wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa cilmiga naxwuhu marka loo ego hadalka sida loogu baahan yahay waa sida markaasi milixdoo kale cuntadii haddii laga badiyo dee cuntadii waa la nacaya markaasi hadalkuugu hagaagayo ayaad ka baranaysaa sida aad milixdaba oga qaadanayso wixii markaa cuntada ku hagaajinaya intaa wixii ka badanna cuntada wuu fasahadinaya asaguna intaasi wixii ka badan inta maqsuudka wuu fasahadinaya hadalki laakiin laysa calaa iطlaaqi saan soo tilmaanayba wakadalika cilmu اlxisaab yuxtaaju minhu waxaa loogu baahan yahay ilaa maa yucrafu bihi wax lagu aqoonsado xisaabu maa yaqacu yani markaa xisaabta maa yaqacu waxa dhacayo min qismati اlfaraa'id in la qaybiya dhaxalkii ah walwasaaya wixii la dardaarmay walamwaal xoolaha ah alati tuqasamu taasoo loo qaybinayo bayna almustaxiqiina kuwa mutaystay laha ay lilamwaal wazaa'idu calaa dalika intaa wixii ka badanna mima kiibuu ka mid yahay laa yuntafacu bihi aan lagu intifaacaynin ila fi mujaradi riyaadati اladhaan yani markaa in lagu carbiyo ama lagu tababaro maskaxda mooyaane iyo wasaqaaliha in markaasi lagu hagaajiyo maskaxdii saqala shay macna aharahu walamacah marka la sheegay saqala sayfa seeftii ayuu markaasi tahiray oo qashinkiibu ka saaray wuu yani u wanaajiyey wuu qurxiyey taasuu macnuu noqonaya laa xaajata ilayhi wax baahiya looma qabo wayashqalu wuxuuna ka mashquulinayaa cama huwa ahama minhu wax ka muhiimsan yacni culumta in lagu tawasuc aysan ahayn sheekh wuxuu leeyahy waxaa ka mid a cilmiga xisaabta waxaa loogu baahan yahay un ama looga baahanaya in aad markaa xisaabta wixii aad faraa'idka markaa markaad wax qaybinayso dhaxalka aad qaybinayso wixii aad ku aqoonsan lahayd wasaayaadka iyo dardaaranada wixii la- xoolaha la dardaarmay wixii aad ku qaybin lahayd iyo xoolaha dadka loo qaybinayo haddaad- haddii aad ka barato xisaabta waxaad ku qaybiso intaasaa kugu filan bas intaa wixii ka dheeraadana mima laa yaxtaaju bihi ila fi mujaradi riyaadati اladhaani wa saqaaliha culimaduna waxay leeyihiin hadalka laftiisu isaga laftiisu laysa calaa itlaaqihi oo haddaan xisaabta si wacan loo baranin culimadu waxay yidhahdaan si wacan xisaabta loo baranin waxyaala badan ba xisaabta ku xiran culum kaloo fara badanoo maadiga ku xiran haddii markaasi xisaabtaas iyo culumta ku xiran ba aan si wacan loo baranin nakuunu caalatan calaa gayrina cid aan muslimiin ahayn baan waxaan u noqonaynaa kuwo u baahan marka muslimiintuna waa in laga helaa waa inay ka maarmaan oo ka kaaftoomaan kayrkood waa inay ayagu isu kaaftoomaanoo gaaladii ay ka kaaftoomaan ka maarmaan marka waa in la helaa dad markaa mutqiniin ah oo mutafaniniin ku ah yani cilmi kastaba si markaa looga maarmo gaaladii maxaa yeele gaalada makrigooda iyo xumaantooda marna aamin laga noqon mayo maadaama aan aamin laga noqonaynin waa inay muslimiintu markaasi ay helaan istiqnaa iyo kaaftoon waa inay helaan marka waa in la helaa iyada lafteeda cid markaa mutakhasis ku ah oo anwaacu xisaab o dhan marka ay yaqaana ibnu cabdibar wuxuu ohanaya wahuwa cilmun isagoo ka warramaya xisaabta wahuwa cilmun laa yakaadu yustaqnaa canhu duu cilmin min alculuum waa cilmi markaasi aan laga maarmi karaynin qof culumta bartay yani xisaabta kama maarmi karo wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wa ama maa uxdita wixii lasoo darisiiyey bacda saxaabad saxaabada gadaashooda oo min alculuumi culuumta ah allatii culumtaasoo tawasaca fiiha ahluhaa ahalkeedu ay ku tawasuceen wasamowha culuuman culumna ay ku magacaabeen wadanuu ay maleeyeen ana man lam yakun caaliman biha qofkaan aqoon u lahayn fahuwa jaahilun uu jaahil yahay aw daalun uu lunsan yahay fakuluhaa bidca taa dhammaanteed waa bidco wey wahiya culumtaasna min muxdathaati umuur arimaha lasoo dirisiiyey bay ka mid tahay almaniya canha laska reebay famin dalika waxaa ka mid a maa axdathahu almuctasilatu waxa ay soo dirisiiyeen nimankii muctasile la ohan jiray min alkalaami ka hadal fi lqadar laga hadlo wa darbi اlamhaali lilahi ilahay in tusaalayaal loo sameeyo waqad warada nahyu can اlkhawdi yani nahyi baa ku soo arooray can اlkhawdi in la dhex galo fi اlqadar wa fii saxiixi ibni xibaan walxaakim waxaa ku sugan ibn cabaasin marfuucan inuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa yazaalu amru hadihi اlumma kama zuulayo arrinka ummaddani inuu yahay muwaaman nuskhada markaa qaar waxa ku so aroortay muwaaman muaaman ay muqaariban oo kelmadda ka dambaysa isku macno yihiin muaaman wa muqaariban mid dhow inuu yahay ka zuuli mayso maa lam yatakalamuu intaysan ka hadlin fi lwildaan caruurta iyo walqadari qadarka wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala waxaa la soo derisiyey saxaabada gadaashooda culuum aan markaasi culuum baa la soo derisiiyey culumtaasoo markaasi bidca ah culumta sheekh uu sheegayo waa cilmu اlkalaam waa culuum اlfalsafa culumtaas weeyaan waa culumta xilli dambe ay keeneen kutubtii nimankii yoonaanka la ohan jiray kutubtooda baa la tarjamay markaasaa ayagii dadkii ku mashquuleen oo cilmiga sharcada laga mashquulay marka culuumtaas way sheekhu culumta uu sheegayo culuumtaas bidcada ah oo dib laga keenay culumtaas weeyaan oo marka culimmadii dhex gashan ay ku wareereen markii dambe culimmadii dhex gashan waa ku wareereen ilaa qaarkood ay yidhahdeen habeenkii ma seexdo habeenkii ma seexdo caawa dhan waxbaan kala hagayaa buu leh shubhaad iyo marka ishkaalaad man caawa ka jawaabaya waagu wuxuu ii baryaa anuu habeenkii yani caawa dhan soo jeeday marka culumta noocaasa oo iska hadal ah oo wax macno aan lahayn oo culum sharciga lagaga mashquulay taas way sheekh miduu sheegay waana sax taasi culimmadu way ka digeen waxaana nimankii keenay waxaa ka mid ah nimanka muctasilada la yidhaahdo almuctasila waa firaqii lunsanaa firqo ka mid ah weeyaan waxaana madhabkooda arkaan u ah ama tirar u ah yani markaa shan tiir shan tiir buu ku tirsan yahay madhabkoodu usuuluhum fi alcadli waاtawxiidi waاlamri biاlmacruufi wاlwaciidi wamanzilu lisaaxibi اlkabiira wاlkhuldu fi اlakhiira wuxuu leeyahay usuuluhum usuulu madhab اmuctazila yani madhabkoodu waxaa usuul u ah fi اcadli cadli baa yani markaasi u ah iyo wtawxiid tawxiid wاlamri bimacruufi alamr bimacruuf wاlwaciidi iyo waciid wamanzilu lisaaxibi اlkabiira iyo qofka kabiirada saaxiibka mansiladiisa mucalaqu inuu yahay mid marka la tacliiqiyey wاlkhuldu fi اlakhiira maxay ujeedaan waxay ujeedaan ko wuxuu ku dhisan yahay cadli ayay cadli ujeedaan cadli waxaa loo jeedaa baan ujeeda nafyu lqadar qadarka in la nafiyo bay ujeedaan qadarka ilahi inuu wax qadara inay af- inay anfiyaan oo waxay leeyihin alamru unfun bay leeyihiin arinku ilahay hore ooma ogeyne wixii dhacaya hore ooma ogeyne hadduu ogaaday marka wuxuu ku dhisan yahay cadli cadliguna waa nafyu lqadar wtawxiidi wuxuu ku dhisan yahy madhabka tawxiid wtawxiidna waa nafyu sifaat sifaatka ilahi in la diido mid saddexaad waxa wa alamru bilmacruuf alamr macruf waxay ujeedaan alkhuruuj cala alxukaam in xukaamta madaxda lagu baxo in xukaamta lagu baxo wاlwaciidi waciidna waxay u jeedaan qofka kabiirada ku dhacay in la yidhahdo waa khaalidun mukhaladun fi الnaar aakharo markuu tago naartu ku waaraya waciid bay ku magacaabeen wamanzilu lisaaxibi اkabiira mucalaqun yani markaasi midka kabiirada u saaxiibka ah midka u saaxiibka ah kabiirada adduunka inta la joogo waa manzilatun bayna manzilatayn laa fi اlkufri laysa min alkaafiriin walaysa min almuslimiin muslimna maahan gaalna maahan islaamkuu ka tegayoo xumaanta uu sameeyey muslimiinta kaga tegey gaaladana weli ma gaarin marka manzilatun bayna manzilatayn wاlkhuldu fi اlaakhira lakin aakhira haddii la tago waa khaalid mukhalad fi الnaar marka alfaad ay cabirayaan waa alfaad wan wanaagsan cadli tawxiid alamr macruuf alwaciid markaad saa u eegto wax is ohanaysaa waa wax wanaagsan laakiin balaaya u qarsoon oo waxyaalo kale bay ku qarsanayaan marka usuuluhum fi اlcadli wالtawxiidi wاlamri biاlmacruufi wاlwaciidi wamanzilu lisaaxibi اlkabiira mucalaqu wاlkhuldu fi اlakhira marka afar shantaa rukni ayuu madhabkoodu ku taagan yahay waxaana madax u ah ninkii la ohan jiray yani markaas camar ibn cubayd iyo waasil ibnu caطaa iyo nimankaas ayaa markaasi madax u ahaa marka waa niman lunsan weeyaan oo min firaqi daalla ayay ka mid yihiin marka iyagaa waxaan keenay weeyaan waxyaalahay keeneen waxaa ka mid ah qadarkii inay markaasi diidaan qadarkii inay diidaan saxaabadii oo qaar ka mid ay nool yihiin ayay arrinkaas keeneen taasa cabdullahi ibn mascuud mar- cabdullahi ibn cumar markii loo sheegay inay arrinkaa keeneen ayaa wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa inaan beri ka ahay nimankaas warka iga gaarsiiya buu yidhi ayib wuxuu sheekhu leeyahy raximah allahu tacala waqad warada nahyu can alkhawdi fi lqadar waa laisku diiday in qadarka la dhex galo maadaama qadarku lagu sheegay sirullahi sirta ilaahay inuu yahay in laga gaabsado weeye marka xadiidkan soo arooriyey wuxuu shee- nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan arrinkeedu ka zuuli mayo inuu yahay mid soo dhow inta aysan ka hadlin fi lwildaan walqadar waxaa fasiray alkhaaabi abu sulayman alkhaaabi wuxuu ku fasiray ay maa lam yatanaazacu lkalaama fi atfaali lmushrikiin wildaanka waxaa loo jeedaa carruurtii gaalada ahum fi ljanna ahum fi nnaar ma ahlu janna mise waa ahlu naar bay isku hayaan maxay noqonayaan xaalkooda muxuu noqonayaa marka in- halkaa intaan la gaarin walqadarna waxaa weeye maa lam yakhuuduu fi madaahibi ahli اlahwaa walam yunkiru lqadar intaysan qadarkii aysan diidin oo qadarkaysan dhex gelin ummaddani khayr bay ku sugantahay laakiin marka la gaaro inay ka hadlaan awlaad اlmushrikiin iyo qadarkii markaas waa loo baqaa xaalkooda marka halis buu ku sugan yahay halkaa inoo joogo wallahu aclam